أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo weeraro khasaare lagu gaarsiiyey kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya baarlamaanka dowladda saliibiyadda ah ee yugandha ayaa ansixiyey in ciidamo loo diro magaalada khaza ee dhulka filistiin wafdi ballaaran oo isugu jira mas-uuliyiin culimo iyo waxgarad ayaa gaaray deegaano hoostaga degmada buulafulay iyagoona qabtay multaqo dacwi ah oo lagu wacyigelinayay bulshada deegaanadaasi ardayda mu'asasada al-xikma ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga bakool
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran weeraro khasaare lagu gaarsiiyey kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhaba ayaa lagu dhaawacay askari murtad ah oo ka tirsan nisa kaasi oo lagu magacaabo axmed dhibaato ba-anna ku hayay dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada baydhaba waxaana gaaray dhaawac garaaba dhanka kale gobolka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta kenya ee deegaanka fiinow ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya waxaana jirta khasaare saliibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey dagaalkaasi baarlamaanka dowladda saliibiyadda yugandha ayaa ansixiyey in ciidamo loo diro magaalada khaza ee dhulka filistiin walaalkeen marwaan moxamed ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya kadib fadhi ay magaalada kambaale ee caasimada yuganda ku yeesheen xildhibaanada golaha dawaaqiidda waddankaas ayay isku raaceen in kumanaan askari saliibiyiin ah loo daadgureeyo dhulka falastiin ee gumaysiga ku jira guddoomiyaha baarlamaanka yuganda ayaa kale fadhiga ka sheegay in ciidamadan ay qayb ka noqon doonaan golaha gumaysiga ee maraykanku dhisay kuwaas oo la doonayo in lagu qabsado magaalada khaza ee yuhuudda ku xasuuqday muslimiinta wasiirka difaaca uganda ayaa sheegay in codsiga ka qaybgalka duulaanka khaza uu ka yimid dowladda maraykanka isagoo xusay in ciidamada uganda ay khibrad dheer u leeyihiin howlgallada noocan ah ee ka socda dalal ay ka mid yihiin soomaaliya koonfurta suudaan iyo jamhuuriyadda kongo uganda waxay doonaysaa in ciidamadeeda ay qaab calooshoodu shaqaysanimo ah uga qayb qaataan duulaanka khaza oo maraykanka iyo xulufadiisa ugu yeereen howlgal nabadeed taliyaha ciidanka difaaca yuganda jenaraal muhuzi ayaa horey u sheegay in dowladdiisu ay mar weliba garab taagan tahay kayaanka sahayuuniga ah ee xoogga ku haysta dhoolka muslimiinta falastiin dowladda yuganda kumanaan kun oo askari ayaa ka jooga dalka soomaaliya tan iyo sannadii labada kun iyo toddoba ciidamadaas oo xasuuq u haya shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan muqdisho iyo shabeellaha hoose mahadsanid marwan wafdi ballaaran oo isugu jira mas-uuliyiin culimo iyo waxgarad ayaa gaaray deegaano hoostaga degmada buulafulay iyagoona qabtay multaqo dacwi ah oo lagu wacyigelinayay bulshada deegaanadaasi sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen bashiir muxiyidiin abuu ayman wafdigan oo uu hogaaminayay maamulka islaamigaah ee degmada boolafulay islamarkaana ay qayb ka ahaayeen culimo ugaasyo iyo waxgarad ayaa shalay oo jimco ahayd booqasho ku tagay deegaanka bulaanbule oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada boolafulay ujeeddada booqashada ayaa ahayd u kurgelidda xaaladda guud ee deegaanka iyo la kulanka bulshada bulaanbule intii ay booqashadu socotay wafdigu wuxuu kulamo la yeeshay qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo looga hadlay arrimo la xidhiidha xaaladda deegaanka iyo dhinaca wadashaqeynta maamulka iyo dadka deegaanka sidoo kale culimmada la socotay wafdigan ayaa deegaanka bulanbula ku qabtay multaqa ballaaran oo dacwi ah kaasoo lagu soo bandhigayay kelimaad ku saabsan towxiidka salaada iyo jihaadka halka ay dhegaysanayeen dadweyne aad u fara badan sheekhul waalid sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan sheekh abu muslim oo dadweyne fara badan kula hadlay bartamaha suuqa bulanbula ayaa jeediyey kelimadan naar miyaan u adkaysan karnaa qabriga saddex mitir laisgelinaayo dhinac laysu qodaayo oo meesha laisgelinaayo ciiddii laga qodayna lagu celinaayo kadib nafta lagugu soo celinaayo meeshaasi walaalayaal oo aan laga baxaynin walaal mau adkaysan karnaa meeshaas maxay u baahan tahay waxay u baahan tahay nebi maxamed in la adeeco nebi maxamed diintiisa in la qaato dhab ahaan wuxuu ku faray aad fartoonaato wuxuu kaa reebay aad ka reebtoonaato qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman yutic illaaha warasuulah alle iyo rasuulkiisa qofka adeeca warkooda yeela yudkhilu jannaatin tajrii min taxtiha alanhaaru ilaahay jannuu gelinayaa jannadaas saraha ku yaalla iyo dabaqyada ku yaalla iyo geedaha hoostooda waxaa qulqulaya alanhaaru webiyaal baa qulqulaya webi malab ah webi caano ah webi khamre ah soo jeedid ayaa qulqulaya yaa helaya qofka ilaahay ka cabsadaa helaya ogaada meeqa maalmoodaa lagu jiraya jannadaas khaalidiina fiiha jannadaasi waa lagu dhex waarayaa qofkii ilaahay rasuulkiisa adeeca waxaad u baahan tahay oo dhan jannaad ka helaysaa adduunyada soo ma aha waa meel laga guuraayo laga tegaayo sidoo kale multaqihii ballaarnaa ee shale ka dhacay bartamaha deegaanka bulanbule waxaa dadkii isugu yimid fagaaraha la hadlay ugaas ibraahim maxamed isxaaq ugaaska beesha garre ee wilaayada islaamigaha ee baay isagoo ugaaska ku dhiirigeliya dadkiisa inay u kacaan aljihaadu fii sabiiliillaah gaalkan oo waddagan sa'uduuli un waxa ka qabna oo reertigagna laanyagan kuba heey magaaladan kuba heey ursuna raaha usah ka daagna habeen in maala maani la weeraray waxaa waaye misdhoog usun usu hurminu tiidi ulu hurmo u tiidnana dheh allahu akbar allahu akbar usu hurminutiini una hurmi utiinaan gaal ininu raaxaysadaay usun huruday saanisarwe ka diyaaratan aqlaga barka qusu tamartiisa teersiti waxaa way diyaaratan dembis arag habeenkan kumbiitor fidhiyay reertagaana iswareejiyay hurururururu idii hurmukaa dhooraaye og soo biree maalin fidhigisma uu seedo li soo bireeyaay ama ama usun kumbiitorsi fadhiisadaay usun kumbiitorka utiinaan dagaalka ka adheen iska dhicinaan gaalka mani idinka horseetay u iska cabsaday idi tawxiidaa korax ka beeran innigaa misey kara innigaa misey kara maaha mani bud iska tari musdhowsad ilaahay malog iska rooray ama wistigiisa nusu iska rooray hadda waa dhul isku socdayna dagaalinahay waa arteen diyaara la'aan waxaa langi markan dhul uu reeyey diyaarada gabaay maskaa qaaday baa ninkan ka guulaysanaan dhehi waa ka guulaysanay dhammaystirneen haa dhammaystirneena kunun bangaraafta ay oo saas socdin unin nuul dhaldin kuna reertagas keenay unisudhale gaalka usa dayaaradii saarnay dhulma dhoog kunii dhul dhoogiin oo saabeen walaalasa igaasakiyara ka horseeneen iska dhammayneen kurdaymaan us weeyaay bes waa u dhammaatay sah wayna iskuureen
intii lagu dhex jiray booqashada wafdiga maamulka islaamiga ee degmada bulafulay sheekh abu muslim oo aan ku dhex arkay mid ka mid ah jidadka deegaanka bulaanbula ayaa talooyin iyo tawjiihaad qayma u jeediya dadka deegaanka walaalow waxyaabaha anigu aan ku dardaarmaya waxaa ka mid ah soomaaliyey muslimiin baa tihiin islaamnimadiinii baa weerar lagu soo qaaday waa in aad soomaaliyey ka dhiidhisaan oo aad difaacataan diinkiinna caqiidadiinna kitaabkiinna qur'aanka shareecadiinna waa inaad difaacataan gaalo waa inaydan u hiilinin maanta waa adduunyo beri waa aakhiro waxa wax ku taraya waa diinkaaga gaal intaasoo kun oo kilomitir ka yimid dalkaaga kugu yimid inuu askar kaa dhigta dhallinyaradii dhan waa la askareeyey wax jaasuus ah labaatan doolar oo sankudareerta loo soo tuuro soo ma jeedid iyo kuwo maxaan ku idhahdaa iyagoo dhan waa la dulaystay ummaddii war yaan laydinla dulaysanin war diinkiina ku dhega war caqiidadiina ku dhega war dhulkiina difaacada war sharcigiina difaacada gaaladu waxay rabaan masaajida inay dudumiyaan kiniisada ay u bedelaan ay rabaan dagaalku wuxuu u dhexeeyaa kaniisadda iyo masjidka dagaalka wuxuu u dhexeeyaa kiristanka iyo muslimiinta dagaalka wuxuu u dhexeeyaa yuhuudda iyo muslimiinta waa inaan saa u fahmnaa walaalayaal baybalka iyo kitaabka ayuu u dhexeeyaa dadka saasaan leeyahay soo ma jeed xoolihiina ilaalsada dhulkiina ilaalsada soo ma jeed deegaankiina ee dhirta laga guraayo oo gaala ay gurayso gaalaha ka dambaysa gaalka caddaanka buu ku imaanaya isaga mid kaloo soomaali ah oo hunguri raadinaya ayaa ku imaanaya dhulkii oo dhan waa la xaalufinaya dhulkiina ilaalsada dadkiina ilaalsada deegaankiina ilaalsada diinkiina ku dhega caqiidadiina ku dhega laa ilaaha illa allah maxamedu rasuululahi dhab ahaana u rumeeya walaalo noqda dhexdiinna cadowgii isku dirin intaasaan la dardaarmaya walaalahayga aad baad u mahadsantihiin waxgaradka ee bulshada deegaanka bulanbula ayaa aada u soo dhoweeyey wafdiga mas-uuliyiinta iyo culimmada ee gaaray deegaankooda aad iyo aad baan aan ugu faraxsannahay alxamdulilah ilaahay mahaddiisu waay waana ku faraxsannahay boqolkiiba boqol aadaan ugu faraxsannahay dareenka reer bulaanbul maasha allah aadan niideena aaday u aad soo marsiiseen culimada iyo maamulka bal inooga waran maasha allah bulaanbul aan soo gudubnay booqashadeena maasha allah alxamdulilah ilaahay mahadiis suuq hoolaa la imaaday geel fara badanaa jooga suuqii waxaan tagnay dharki gudahii magaaladii gudaheed Aad iyo aad.
meelihii dharka laga gadaa meelihii bakhaaradii sokortaan tagnay aad iyo aad maasha allah boqolkiiba boqol booqashada ayaa ku soo dhammaatay isxog waraysi dhex maray wafdiga iyo bulshada deegaanka iyadoo wafdiga uu indhindhaan ku sameeyey xaaladda deegaanka intii uu joogay deegaankaasi waxaana ugu dambeyn uu ballanqaaday booqashooyinka noocan ee wacyigelinta loogu sameynayo bulshada muslimiinta mahadsanid bashir ardayda mu'asasada alxikma ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada tieglow ee wilaayada islaamiga bakool walaalkeen cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo eegaya bandhig aqooneedkan uu ahaa mid cajiib ah ayay ardayda mu'asasada alxigma faraceeda degmada tioglow kusoo bandhigay aqoontii maadi ee ay xambaareen muddo afar bilood ah oo ay wax ku baranayaan xarunta waxbarashada ee alxigma munaasabadii bandhiga waxaa goobjoog ahaa culimo waxgarad ganacsato iyo maamulka mu'asasada waxaan ugu horeyn kelimadan madasha ka jeediyey sheekh ibraahim cali cabdulaahi geeka ma infadhayna mu'asasadii alxikma oo suubiyaas bandhig walyohabaradeenna bandhigaya ilaahi subxaanahu watacaala bani aadanka karaamay almere walaqad karamnaa bani aadama waxmalnaahum fi lbari walbaxr warasaqnaahum min alطayibaat wafadalnaahum calaa kathiirin miman khalaqnaa tafdiila bani aadanka ilaahay karaamay subxaanahu watacaala wayba ku humbaarneele ilaahay fi lbari walbahri mayba ka erzaagnay dayibaat mayba ka fadalnay walbadan oo ilaahay abuuray yaa ka fadalnay marka bani aadanka madi hadhaladaw soo ma hadhaladay walba ongordaane xirfadan ka saane sanaa-an lahayne i hadhalade marka kadib mayba walbarade walbarasho gale walbarashadaas may ka diray xeera ka deere dadkana may ka shalfadu badan yihiin aqoonta iyo cilmiga ka shalfad badan yihiin sidaa daraaddeed mayna bahin marka walwalba la faa'iideysado higa sharciga iyo maadiga iyo sanaa walba basharka bani aadanka baahanyi in la siyaadsado dhankooda ardayda mu'asasada alxigma ayaa goobta kusoo bandhigay qayb ka mid ah aqoontooda health clinic department horumarinta caafimaadka nursing waa xirfadda kaalkaaliyaha caafimaadka asigoo u qabanaya care of individuals shakhsiyaadka ama families qoyska ama communities mujtamac ama bulshada xagee kaga aadan yahay kaalkaaliyuhu caafimaadka wuxuu kaga aadan yahay first aid gargaarka degdega ah inta aan la geynin hosbital ama medical center xarunta caafimaadka magaca harqaanka maybaa la eray boonam iyo la ere birto la wareejiyo tang emaybaa la eray buleejiya la ere birto oo gadaalanaw markii dharka la geli rafis iyo la ere nambar iyo la ere tang maylin iyo la ere birto oo irbado ka surun baas iyo la ere tang oo dunto oo hoos wala tolaasa la saarow dharka la kareebow hoos hanka jarta cajal iyo leere gasac iyo leere tan la geliyowna maybaan ka baagay dadka bulshada magaalada ka nool migil iblaan lanyar ilan wiimaan ka baagay inay walbarashadaas oo xirfadaasi ha ku qayb qaadadaan muasasada dad iyo diyaaru maamulshee iyo macalimiinta iyo diyaaru marwalba inay ha ku qayb qaadadaan yaan ka baagee nooleeraha magaagay nasra cali cumar ardayda mu'asasada alxikma qaybta cilaansaar ee degmada tiyaaglow eediyadan ku faa'iidnay muddo afar biloodee baradahayna cilaan madow iyo gaduuda ku baran markan horeyta alxamdulilah ilaahay kama hasan uma macalimadaana iyo maamulka guud muasasada alxikma ee tiyaaglow waxaan baranaa af soomaaliga alxamdulilah markii maanin waxaan ma qorin waxaan ma aqrinin hadda wax kasta noo sheeg waa qori karnaa wax kasta noo qorin waa aqri karnaa alxamdulilah ilaah u mahadsan kadib macalimiinta muasasada alxikma u mahadsan ugu dambeyn malaaq dhaysane malaaqa guud ee beesha jirible ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa dhankiisa kelimad ka jeediyey madasha wuxuuna ardayda alxigma ku bogaadiyey dadaalkooda isagoona bulshada ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan waxbarashada khiyaaray mayba aragahayna runtii bandhig aqoomeed oo far badan aragahayna sida maybo ilaansaar waliley aragahayna ilaansaarkan ananaftay horta ilaan lisaarinya aragaay qaabkan aliinsaare malahayna iskoola lahaan kubheeba maqamna laakiin walaageeka asarkan may ogaadeen ilaankii iskool inii lahaan galaya ogaadi gabartin walaa anta ka sharaxdi wal ana liyaabiyo balaanta isku dhaaf magalkii bama jaraysadoo hay tan kale may kale yaab iyo aha gabarti hodhay sharqaan tan korsurinayt walaa sheegas yaa liyaabanay ana sharqaan karra ka tolawa badhiigay sharqaankan may dhara sharqaan ya maqaaqas bese kasaay walayaada oo cilmi ayo ku biyaasi shay walba may buah magaashay sheegasi wal ana geeka koow asarkan inkow ow walaasoo kale markan dadaal yalika deere cilmi yalika barada walaalayaal may ba in badan lana hada ta banaanka rooga baada moondada ee lawin in la yar leh ilaahay ku obsada may ba waxa walbarashada an kooyo alxigma oo ah machad waxbarasho oo hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa faracyo dhowr ah kule wilaayada islaamiga ah ee bakool degmada tiyoglow ayaana ka mid ah goobihii ugu horreeyey ee nasiibka u yeeshay in xaruntan laga hergeliyo waxaana xusid mudan in tobanaan arday ah ay kasoo qalinjabiyeen kuwaas oo haatan bulshada iyo naftoodaba ku anfa mahadsaned cabdulqani guud ahaana dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad alandalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu